bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin film welbaysu dhogdanga ku dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin walbaysan ku barta idaacad warsan ee magaalada Banbeydhabo dhegeystayaal hamiinimo arbacaad aragtida kee danta labaatan lita bilo maars lamada kun iyo toban sagaalka qodobada barnaamijka kulanka warsan hamiinimada dhegeystayaal nasiinkaay walibaa ku mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo dhawaan u badan safar shaqo isugu maqnay iyo geegriyadanka nagada magaalada Tanbeydhabo walibana garoonka diyaaradaha shirka guduud ee boode magaalada Tanbeydhabo ku dhawaayay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda koonfur galbeed Soomaaliya barnaamijka siinkaayna dhugun siyala qodobada kale barnaamijka kulanku warsan oo nimadana siinkaay waliba ku mid ah xildhibaan Idris Abdi Dhaktar oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya yaa waliba uu soo shirjiraad isu qabday magaalada Tanbeydhabo oo sheegay inuusan teegin musharax madaxtinimo ee maamulka Jubbaland haddaba meeshaan inay hilibaan idris abdi dhaktar sartay ina sharaxa maamulka jubbaland barnaamijkaas inkaana dhungus yaalla wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya oo ofduus hogaamiyo iyo weliba yoona geegi deerana magaalada dhuusmareeb ee caasimada maamulka galmudugga weelasay oo iyoswiinkan ku dhawaaya madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geele haaf iyo mas-uuliyiin kale ku tirsana maamulka galmudug barnaamijkaas inkaana dhugus yaalla madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba husinin iskuweere dhammaan saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed usoona ku hadalaya khudbado dhiniyo badan taabdaasa barnaamijkaas inkaana dhugus yaalla taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimada dhugunsa waliba ku mid ah maamulaha ducaysanee subermarket ee magaalada Tanbeydhabo Bashiir Macalin Cabdulaahi iyo waliba Huseen Kurbiyaya xaaladda subermarketka kaasi oo siiya subermarketkan kuray oo magaalada Tanbeydhabo lagu hirgeliyo barnaamijkaas inkaan dhugunsa qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsan ku dhugunsi doonta dhugunsaal barnaamijka oo ku waliba saaray waana siinadare sii doona dhugunsaal anoo Cabdirashiid Rashka ee dhanka farsamada waa Bilal markale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaal hamiin faylan idaacadda warsan ee magaalada tanbeydhabo ina dareetan hamiin faylan barnaamijka cabdirashiid rashka ayaa siina darasiin doona khiyaaray madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed left gareen oo uu somaala mooganba safar shaqo usan ku maqnaya magaalada nairobi caasimada dalkaasi kenya iyo waliba usa geegareed usan ka nagaday magaalada tanbeydhabo walibana garoonka diyaaradaha shirta gaduud ee bood ee magaalada tanbeydhabo ka dhawaayana mas-uuliyiin ka tirsan dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo usan korayay gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya hadhawaayo kuriyad waliba warbaahinta la hadalaya madaxweynaha oo usa ku warbiyey safarkii usa ka maqnaya dalka banaanshe waliba uu koreynta milisay ku hadalaya gudoomiyaha baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna may
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين مدحونا دولة قولية كونفر قلبي للصوماليا xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taliyaha ciidanka booliska jenaalka jenaraal mahad gudoomiyaha degmada iyo dhammaan marti sharafta kale ee nala joogto bahda saxaafadda waadi salaam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane madaxweyne saaka sharafay noo tahay farxadna noo tahay soo laabashadaada inaan kusoo dhaweyno kusoo dhawoa magaalada baydhabo xaaladda guud degaankuna waa haddaan warbixin yaro kooban kaasiyo waa xaaladdu waa degan tahay waxyaabaha kale oo yaryaroo jirana si gaara hadhowta ayaan ayaan warbixin u kala qaadan doonaa laakiin guud ahaan alxamdulilah waa nabad baan lagu joogaa nabad baana lagu soo toosay saakir waxaa kaloo mahadle alxamdulilah ilaahayna ugu mahadinaynaa in shalay xoogaa roobkii gugana meelo ka mida degaanadan in ka da-een magaalada baydhabo ay ka mid tahay marka soo dhawaaw de wixii warbixina oo safarkaagay ku saabsanaana waan kaa qaadan doonaa waana mahadsantihiin dhammaan dadka goobjooga nala soo dhaweeyey wafdigaanu hogaamin madaxweynaha dib ugu soo dhowday magaalada baydhabo talaadadeeda kalena waa soo noqonnay alxamdulilah safarkii iyo shaqadii aan u baxnay waa kusoo guulaysanay dadkii aan u baxnay oon rabnay inaan soo aragno waa soo aragnay international community baan la soo kulannay deeqbixiyaalkii oo dhan baan soo aragnay arrimaha koonfur galbeed iyo baahideeda iyo waxay u baahan tahay iyo waxaa la raba in la qabtaan kala soo hadalnay kulligoodna waa isku soo fahamnay in la kordhiyo mashaariicdii horey u socotay arrimaha samafalka wixii loogu talagalay koonfur galbeed iyo soomaaliyaba in kor loo qaado ayadana waa kala soo hadalnay ballanqaad fiicanna waa nala soo siiyey mashaariicda hadda socotana inay sidooda u socdaan wafdi heer sare ahna u yimaado oo baydhaba uu noogu yimaado oo uu arko baahiyaha jiro Eh, alxamdulilah waa kusoo guulaysanay si fiican baan u wada hadalnay Eh, waxaan la kulannay jaaliyadihii ee dhab- jaaliyaddii koonfur galbeed ee joogtay nairobi ganacsatadii siyaasiyiintii reer koonfur galbeed oo dhan Eh, in laga shaqeeyo midnimada iyo wadajirka iyo dowladnimada koonfur galbeed yaan ku wada hadalnay aada iyo aad bay guul u ahayd safarkii shaqa intaasuu ahaa waana noo soo dhammaaday si fiicanuu noogu soo dhammaaday waxaan dib ugu soo noqonay xaruntaanadii alxamdulilah waa la fiicanya waxaan inkaga mahad celinayaa soo dhoweyntii aadna soo dhoweyseen waxaan ilaahay ka rajaynaynaa roobkaan hadda bilowday inuu ilaahay noo badiyo oo baahida bini aadanka waxaa looga baxaa ilaahay unbaa baahida dadka saari karo bini aadan waxqabadkiisa waa yaryahay in la isku tasto ilaahayna la tuugo la roob doono ilaahay la warsado naxariistiisa taasoo looga bixi karaa ilaahay colka iyo masiibada iyo abaaraha wax naga kor qaado aada iyo aada u mahadsantihiin soo dhoweynta ay soo dhow
ducaysane subermarket subermarket ka ducaysane duro waranga leh degdhow seefa leh dadaal iyo horumar ganacsi doorshayna ducaysane subermarkeda leh suuq meeldegiyo subermarketka ducaysane safo welba bagaash sinadkun wali habahi meelalanka seedow subermarketka ducaysane dooqii dadweynagow doorkii dukaamew danyar kalkaalow deer darkaa ku gal deegma deerama leh ha ku daldalo walidantio ka haysa ducaysane subermarket sifidiis haato wal leh suuq baydhow mayka sheegna subermarketka ducaysane suul isalada lahambuuyi agabshay safsafo walse lahaka koobo kormaya agabka iskala safan subermarketka ducaysane ilow waysin kormare barfuun baryiime ee bidhaantiyo shaldubon badinkii biflikasiyona bilowgudaantiyo araftislambogow saabuun ishaamba uunso asri eh ariitaaka unsatoon isgowshelan haa i korna karen kuntiible kullishay nafaqee korkiili maryoona kurtun kurtun iifin kurbudisku guurasa alaab maa'un irbadoon kuma qanayna casri ahoo ebid il horlansaarna roog agasaar i iskooba ubax suuradiis ili aragda ambogaaso idaa i xafiiska adka sharahadaasa makiinada dharkii makiin
qaybo hore barnaamijka ku guda jirna khiyaara yahmiin faylan yahuuda sinkadhaa barnaamijka cabdirasiiraashkaasiina dereysyaaya xildhibaane diris abdi dhaktar oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo weliba uusa marshirjiraas suqoobda magaalada tambaydhabo usa sheegaya inuusan teegaya musharaxa madaxtinimo ee maamulka jubbaland meelasay oo dhowaan la filaya iniya kudhida doorashada madaxtinimo ee maamulka jubbaland haddaba may ku dambeeyaa inuusa xildhibaankuus haddii nisharaha maamulka jubbaland iyo ludhugun sida anigoo magacayga la yidhahdo idris cabdi dhaftar oo ka mid ah baarlamaanka federaalka soomaaliya maanta wixii laga bilowdo waxaan u taaganahay musharaxa madaxweynaha jubbaland waxaan rabaa inaan tartankaas madaxweynaha aan ka qayb galo waayo saad ka warqabtaan deegaanadaas aan ka soo jeedaa saad ka warqab deegaanadaas ilaa hadda waxa waaye waa la haystaa ee afartii sano hadda ugu dambeysay deegaanadaas oo aniga aan ka soo jeedo haba yaraatee ma- waxaa waaye dadkeeda waa heli waayaan wax xorriyad ah deegaanadaas oo sideedaba haddaan soo kooba ka soo bilow doolow ka soo bilow luuq boholgaras baardheere salagle saakow lehelow arabow bu-aale dajuuma jilib kamsuuma dhulkan laysku yidhahda xataa oo zoonahan oo oo xeebta ah oo sabcasharaafaa la lahaa joore jamaame kam eh, kamsuuma buliyaaq mugambo fagaan maanamofa koban araale sanguuni eh, warkay buulaguduud yuuntooy yarow iyo goobweyne afmadow dhulkan dhan taabato qooqaan wixii inta ka soo ah ilaa aad ka imaanays diif iyo garabey iyo xaliimo cadey iyo cabdile dhoore iyo maxaa lalahay janaay cabdale dhulkaas dhan waxa waaye dhulka dadka deegaanada deegaankaas oo degan waa dadka aniga aan maxaa lalahay aan ka soo jeedo qabiilkooda aan ka tirsanahay waay waxa waaye saa ka warqabtid waxa waaye dadkii waxay waayeen dad deegaanadooda xataa u xoreeyay waayeen afartii sano xaggaa la fadhiya waxaad dareemaysaa maamul goboleedada qaarkood inay heshiis la yihiin al-shabaab saas daraaddeed anigu waxaan ahay nin musharax u taagan oo madaxweynaha jubbaland u taaganahay aan bedelo axmed madoobe waxa waaye axmed madoobe waxa waaye deegaan ahaan anaa ka tiro badan dadka degan meeshaas waxaan rabaa dhulkaas oo deegaanadaas ah ugu tirada badan oo aan deganahay inaan dadkooda aan xoreeyo aan maxaa lahay dadkooda wax haba yaraatee labaatan iyo toddobadan sano ay heleen wax xurriyad ah ma jirto waa dad la haysto waa dad lagu soo duulay waa dad dad deegaanka ahaan haysto waay waxaan u taaganahay musharaxaan ahay deegaanadaas oo tirada badan laga soo bilaabo luuq ilaa doolow geeskan garbaharay soo ma- maxaa soo mar ee, baardheer soo mar dee dhulkan soo mar maxaa lahay jubada dhex dajuuma ilaa jilib isaakow iyo salagla isaakow dhulkaan haddaa soo martid aad ka tegaysid maxaa lalahay eriga afmadow waa dadka deegaanada ani aan ku dhasho waay oo aan u dhasho waay waan waxa waaye maxaa waa- waxay u baahan yihiin Eh, xorriyaday u baahan yihiin waxay u baahan yihiin amnigay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin inay qeybaha bulshada wax alla waxay u baahnayd caafimaad ay helaan wax haba yaraatee ay haystaan ma waa dad la haysto oo deegaanadooda maxaa lalahay dadkii ay haystaan dadaan deegaanka ahayn sababtaas ay ugu kaliftay inaan ahay musharax madaxweynaha jubbaland waxaan rabaa dadka deegaanadaas ka soo jeeda dhammaantooda oo degan inay tartankaan hal beelle aysan ku tartamina dadka deegaanka ugu tira badan inay ku tartamaan waay maxaa idiin diiday inaad ku tartantaan waxa waaye waddankan waxa waaye waddan dimuqraadiyadda waaye adduunka dhan waxa waa fiirinaya waxa waaye qof qof ka xoog badan ma leh saas daraaddeed ani waxaan rabaa inaan maxaa lalahay aan ka qayb galo doorashadaas dhici doonto oo aan waxaan u taaganahay musharax madaxweynaha jubbaland ah markaan waxaan rabaa dadkii deegaanadaas deganaa oo qabaa'ilada ugu tiro badan eh inay ayagana tartanka ay ka soo qayb galaan aysan u daynin dad gaar ah oo meeshaas maxaa lalahay in muddo ah haysta haba yaraatee aysan waxba ka qabanin markaan hadalkayga meeshaan kusoo gebagabaynaa waxaan ahay musharax u taagan madaxweynaha jubbaland asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
العامل جنرال فرنيجر أرولا عبداليوغا حفيسة إي إلو إي العامل abshir sida iidoysada is-aroosamadun waana istareyha arwadii liin oomanaayay imbadan unusugaani arwo alla aamin jenaraal farneejar baydhowniin kuwaytay alaab wareeg wayka oombahi إلا وليجيلا أوركانا أنهونا على وريد إبسي بأرلادن لينك أرقنا أريكي على أندك توبة مدي أوروسيا اسمه تلون هاتو إريتون كبهانة أبو أبو لي كقراسة هو على جناياسة أدونا لما برواها أردا قن عيصون أروو العامن مدو هنقو أبيك alaab orjinaal ee isjiida laha saaray afar meelodaha ku jabti liin iraan ilbaydhow laylikiin kusuubiya injineer aalami ee wal eeshiyan walhabari ley adaka aalas ka ilma dhammaysadiya arwada siinhayte afley a
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka guda jirna waliba hoodasinkale ahmiin fayla barnaamijka cabdirashirashka ayaa saaraya oo kuwaana siina darisay ee akhyaaray maamulaha ducaysan ee supermarket-a bashiir macalin abdullaahi ayaa weliba soo kordhiyaya ganacsiga supermarket-ka ducaysane kaasi oo saaya supermarket-kan kureeyay oo la hirgeliyay gudaha magaalada tabaydhaba haddaba marana qoraysal waalide iyo weliba usa ka jawaabay
daruufoonnii ka lafi inuuna ducaysana una shaqaysina ama una hirgelina mahad meenaha ilaahay sugnaati kusaka waybuwadadkaana onay dhiirigeliyen inuuna maalgashi ka suubina magaaladana i baahada dadweynaha iyo qabaan haddii una fiirinay iyo hirgelinay dukaankan ducaysana supermarket dheerabo magaalada baydhabo ku yaala way bana dadweynaha meel raawis ee meel raawis ee la sheergaraynay ama dadweynaha ni kala taliyeen maadaama una ee, haruntii una dhisni milkii ilaah haruntii una eena kadib wayba suubinayeen wada tashi dheer oo dadweynaha una weerani i wali ka haboon ini magaaladan baydhabo ku moqon marka baahada magaalada baydhabo taala ku moqonta intii intaa ogaanay waana insha allah hergelini waayahay marka ducaysane supermarket-kun waa supermarket-kan kureey ama la aasaasay ama na howlgalay bismillaah way la aas-aasay sanadkii labada kun iyo toban ilitii dabeeqadii labada kun iyo toban todobadii la- manaha la galaaya la aas-aasay Eh, haddana goley labada kun iyo toban iyo sagaalka mar ahayna maasha allah dadweynaha wayba meel raawis ee ee unaan sheegnay alaabooyin tayaysan sida alaabtii dibadooyinka bahajari iyo inta badan meel raawis ee dadka hanuunsan sida dadka sokortaga baan dadka dhiig karta dadka dhiig karta gaban raashinjo iyo walaajo abtaanadiyo iyo meel raawis intuuna awoodna dadweynaha kala baahadi wala gaban iyo meel raawis iyo iska tixgelinay inuu sheegna waana ilaahay in suurtageli ee supermarketkana kulay shaqeeyahay maasha allah kulay lama sano ka dhawaad iyo furunyo waana alxamdulilah una iyo dadweynaha nooba iidanka meersani wayba kala suubinay shaqa abuur ee dhalinyarada in shaqa lin abuur dadka meel raawis ee dibado iyo tahriibka iyo rafaadka gaban inii meel raawis wala ku bedelo inii hanideydo supermarketkada noocan ah magaalada baa ku hirgeli dadkii baahadii iyo walaay kulay maanaha goban yoona ku meel raawis ku daboolo dhalinyaro badan oo oo meel raawis fursad in heleen in haysan meel raawis shaqo in haysan baa muundaha in dukaamadaas ka shaqeeyaan shaqa abuurna dadka liinka suubi dadkii meel raawis milkiilaashii iyo barnaamijkii wax ku shaqeeyeen kulay yoona saas meel raawis ee dad iyo in hormariyaan maasha Allah kulay hadda lama sin shaqeeyay waayahay marka jirana ganacsato kale oo isan siinkiirin alaabta isan sheentan siin ku gad lahayn ها ما شاء الله dad badan yani hirin alaabo markii uu sheegno dad qoraan dad diiwan galiyana alaabo iyo xogada fadana dibada iyo muranka baafadana sheegana sa toosana ma la rajayn yani ma amraan alaabo qaadaan iyo ka qaadaan qiimo macquula sidan ka fayl alaabta maanaha tayada alaabtan ka qaadaan ee ma sha Allah kulli halkan hada meel fayl maray waayahay marka maadaama ducaysanayso subermarketin kurayso bay dhowla hirgelayso iyo n shacabka kuranba qaabkii oo handhawaayan iyo ganacsasho markii aad fiirida bal si ka aragday ganacsiga maasha allah shacabka safaylahan in dhawaayan unina kulley way buwan kuma handagaana qaabkii unina shaqeeyaan maasha allah safayla yana meel raasi han dhawaayan macnaha furitaanka oo ducaysana supermarket magaalada baylolin furi waana sa toosa nina shaqeeyaan waana ilma caamulahayan maasha allah waana idan la dhisanyin waayahay marka ducaysana jirana dhalinyaro oo haddaysan shaqo abuuran kusoo badan oo ka shaqeeyaan ها ما شاء الله dhalinyaro badan ka shaqeeyaan meel raawis xilli xilli shaqada dhalinyarada hangalaan dhalinyaro shaqeeyaas way baa dukaanka hiraafto meel ama saal fure amin shan saal hire dhalinyaro badan ka shaqeeyaas dhalinyarada kale ka shaqeeyaas ay kubaga kumada dhalinyarada meel roogan sida Dubai dhalinyaro Lindriya roogan haydeegan Muqdisho dhalinyaro roogan wali Dubai meel meel raawis la ku diirsi haydeegan ma sha Allah dad badan shaqa shaqa abuur ka heleen waayahay marka baydhawey ku furuteen harantiin ku horeeya marka qalab badanna sidaan hadda aragaya yaala supermarketka marka qalabku ma si taruus ee muqdisho siin ku mise dubay siin ku ee ma sha Allah qalabka inta badan way boo Dubai badanya ila Jain ila caasimada Nairobi badaayaduna gadaan yawa eta badaay meel raawis oo toos oo hal shay leeyahay koobansado badaayada raashinka boorkiisa kortay oo kalma ah badaay oo meel raasha ku manaan shay inay soo jarto lamba baahada markaas isu qaba iyo lagu qore baahada wadanka yaalo la fiiriye hadba meel badaayadaas ama la ku helaaliyo liindareesada Saudiga sida meel raasha Dubai sida meel raasha Kenya sida wadamada Afrika liindare dhowr meelood badaayaan ku koos hal meel imka kooban muqdisho wali markaas nooga hono degdeg unka baahan inta badan ku qaado korna sama aamishan wali baahadi iyo maanaha barnaamijkii badaayadii oo baradan una meelaas iyo nin ku wayna wali una dibado ku sugaan inta nin ku inta nin ku koyaan muqdisho ku qaadaan laakiin min badan badaayadan inta badan dibado ku koos waayahay marka alaabta maadaama sheegtay dibado inay ku koyaysa ee markii inta koyan jirana dad isan la xiriirsan oo alaabtasay wali muqan isan la kala xisaabtamaasan oo inta sheenaan ها ما شاء الله alaabta inta badan way baa sida alaabta way baa alaab inta badan tahay alaabta ay saameeyaan badanta alaab daruuri ah badan inta badan diyaar yar leen isticmaalay hadii Kenya inta badan diyaar lah qaada ma شاء الله hogan hariir fayda ka lana inta shaqaalaha lamada dhin meel biyo rogan idan shaqeeyaan wali macluumaad ee noocaasna kulli way baa meel company-ga u siibay raayis xalliye wali wali markaas inbaahanya laakiin inta badan alaabta wayba wali daruuri ah inta badan diyaarlin sheena dadka macaamiisha ama dadka hanuunsan sida badeecadii raashin iyo burjo bariis iyo sokortiyo abataanidii hadii shalgo yar dareeba hataa yoo faa'iido lin ku weydiin yaa meel raayis badeecada tan kalanta ku yaas tooyo to maana ku meel gaar diyaar lahan saare si macaamiisha badeecada shalgona waana shaqadeena idan faylata maasha Allah waayahay marka alaabtiisan sheentan ducaysana supermarket isan godaasan ma jibno ama tafaariqna godaasan jumni tafaariq inta badan gadaana inkastoo hadda badeecaduna gadaana badaayada dadweynaha maanaha wayba xaafadoojo iyo qaadan ama ideegidan sida aruurtiyo ciyaarsho dadka wayliinta dadka dhaxaadka ee baartiyo wadaano kooyano ideegidayaan meel raawis dukaanka tafaariiq badanye laakiin jumlan inta badan halkii markaas badaayaduna hayna war ku weydii fadow ama dukaanka tisaarada ama miis tisaarada war ku sii weydii fadow usina si gooniyaan lama caamilana laakiin hadba wayba daboolana markaas un iska deena shakhsiga markaas war usan baahan yahay inuu sahla waayahay marka ee, markilna ku hadalow ganacsiga waxyaabo badana jiraan oo la kulamo dhinar iyo khasaarada iyo dheen ee faa'iidaba marka muddadiisan furtan ee, jirana dhibaatooyin ama waxyaabahiisan la kulantay caqabada maya war hata agabade ama meel raawise faa'ida dore oo kulani ma jaran way bua adduunka guri badan mar weydiyow dadkana way bua so meel raawise bari on baahan yung helan shaqaalaha meelak shaqeeyaasana meel raawise masaariifti ay biiljo yung helan yaan inta badan la kadadaale santii la weydiiyay faa'ida badan la weydiiyay mala laakiin war hada hor faa'ida la kulub meel raawise khasaare la kulub mala maasha allah dadkana samaynaha baa ayo kan aan yung helan shaqaalahaas iyo meel raawise dadkaas walwadeynada kulli wariyo meel raawise iyo biiljo waraajo yung helan yaa inta badan iska diiyay meel raawisa ilaa hadda way bua macaamiil abuur abuuray ka jara wiila way faa'iiday iyo hadda kulliba ma iska hay say macaamiil lin abuure say dadweynaha lin aniye say wadanka lin hormariye say dhalinyarada shaqo abuur lin kasuubiye say dadka macnaha dibado iyo meelo qalbajo ka jaran ama beesad hantada haysadaano beesad qaban beesadan qaabiyan shaqaysada waa shaqaysadan waysan saasinka kadayidaayan bese iyo deegaanka say laka hormariya muhiimadan intaasu faa'iidadeedun hadda weydiyaan maableb waayahay marka subermarketka bay dhaway ku furteen ee, deegaanada kale koonfur galbeed rajahay tanina sii sii ku furtaan insha allah hadda kulley wajiga kuwada muqdisho rajayahayna abaabaljeewadna inii kaalan meelraase lamaad muqdishona jeyna insha allah kulley wali kudambeyna koonfur galbeed kulley hoba meelraase sistamadan hata dareeran wala isku bedelo kulley caasimada baraaw ya rajaysan inuu jeyn hoba meelraase nin suurtagala hadda wajiga kuwada muqdisho wadna inuu ka furno marka bal insha allah qeybo shaqooyin kale oo meelraase kuma oo yoona supermarketka aan kulley waa kuma- waa furnye duka nidaam kale ya hadda kulley wadna inuu beredka unu kuhirguri unu kuhimaanaa unu kuhirgelina dhalinyaro badan shaqa abuur linka suubi muhiimadana bay dhowo laakiin insha allah hati waybo feeska lamaad hati waybo muqdisho jeeyana hagaasiyana kulley gobolada meelahni bat insha allah kulley rajaysan insha allah waayahay ugu dambeyntii ganacsatada ku nool magaalada baydhabo ama deegaanada koonfur galbeed dadda ku dhowan sidaay ma inka baaqi lahayd bismillaah eh, ganacsada inka baaqay horta way bua markaas inay iska dayaan inay deegaanadii ay horumariyaan eh, dhaqaalaha iyo meelhaas iyo helaayaan iyo walayo leeyin inay meelhaas wadan iyo ku iyo ku horumariyaan dadka masaakiinta eh, barakayaasha eh, wadanka meelhaas shaqo la'aan jirta wadooyinka hirhiranyiin magaalooyinka inta badan oo noqobateen ulaasaa saaran dadaha ka gahan beledka roogan inay masaakiintaas liin gargaara hadba faa'iidada markaas la helo liin fiirana say jaabkan ka dhiyaasay guruliin ka dhisada liin arna waa baad meel raawisa ilaahay bal kasii masaakintan liin gargaara deegaanka la hormari meel raawisa dhallinyaradana shaqa abuur liin ka suubi dad badan shaqa la'aan ah dadka shaqa la'aantee way bua hooba shaqa abuuradan suubi yoon way bua meel raawisa idoo joka biiladaayan meel raawisa adeen walaha ka geliyaayan beesadan way bua meel raawisa kiinka hormaraasa waana kiinka baraka waskiinka nuurasa marka masaakintan halin gargaaro eree meel raawisa dadka dhallinyarada baaqamuudadana shaqa abuur hayn suubiyoy iyo eree insha allah
saxaab digital Printing service
san aaranti seerusgo badan sifidio lankasowa saansade dege saxaab digital printing service yeena saasi lutoowa san adiya lan aragya war suganku sheege isaan idaawacaad saafe elombogi suubinay walha kulmi saxaab digital printing service hadda saflanka jaro sababtana ma etan madbacad salshaw saxaab digital printing service faa'iidaha saa'idi ii horumarnan saamagaadiyo allow sahal madbacadu shirkadda daawacaadda guud ee saxaab showlama eh jirinlika geedow shaarac tooyaalow bulshooda lanka adeegow sanaaluhuwa sanuud yaraan suurad daawacad lambogi surunka lanka seedawa saanta jey shirkadda daawacaadda guud ee saxaab amaanyasahi salugii beentisu saxaab digital printing service noocyada daawacadda saxaabsiin qobadaasa bulshay may ku mid aha boorarka munaasabado hablado iyo aroose istiikarada kaararka iyo aydhikaarada boonooyinka daawacadda buugaagta sameeyowka tiimbarada iyo weliba loogooyinka buufiyaw koofiya iyo fanaanado suubiyowka calamada daawacadda boorarka
waayahay dhegeystayaal qaybka dhexe barnaamijka kulanku warsanaya isla marahayna dhegeystayaal waliba wadasinkala amiin faylan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa weliba uusa en isku weeraya dhammaan en saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed welibana uusa ku hadalaya arrimaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo arrimo kalan oo iyo kumid ayan sidii dhinta dirgelin ay howlaha horyaala ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed haddaba mar uusa saraakiisha la hadala ayaa weliba u saray aliye waa mahadsan tahay sida wanaagsan adiga iyo saraakiishaada ad igu soo dhoweyseen halkan oo haddee e, si joogto ah ama si e, marmarka qaarkood aan kugu imaado inaan idin soo booqdo oo aan isxog waraysanno oo aan xisaabtanno maalintii halkan aan ku soo booqday abril labaiyo tobankeedii sidaa xasuustaan si fiican baan uga hadalnay waa isxog waraysannay xog waraysiga waxaa ka dhashay in ay ii sheegteen dhaliilaha jira iyo sida la rabo dhaliilahaas in loo saxo hawlaan kala qaadannay hawlihii aan kala qaadannay hadda laba sano weeye waxaan halkan maanta idinku imid inaan xisaabtanno ciddii ka soo baxday hawsheeda iyo cidd aan ka soo bixin aan dib u fiirino wixii dhacay wixii khaldamay aan isla aragno sidaan wax u sixi karno labada sano soo socotana aan isu diyaarinno waa xasuustaa qaarkiina waxaan laga yaabaa inay xasuustaan waxaan ku wada hadalnay waxaad ii sheegteen dhibaatooyinka iyo duruufaha jira duruufahaas haddii la xalliyana muddo laba sano ah dalka in shabaab looga xoreynayo anna waxba ay farteen inaan ka soo baxo anna waxbaa idin faray meeshaas waxaan ku kala qaadannay ballamo yaan ku kala qaadannay waxaad tidhaahdeen ciidankan waa duruufaysan yahay muddo dheer mushahara ma qaadan dhibaatooyin badan yuu qabaa maxaan ku idhaahdaa rasaas la'aan iyo hub la'aan yaa jirta haddii intaas la xalliyo oo duruufaheenna waajibaadkeenna waa gudanaynaa halkan marka waxaan idinku imid maanta inaan iswaraysanno oo isxog waraysanno annaga wixii aad noo dirteen oo ahaa duruufihiinna inaan meel saarno oo ay kow ka ahayd mushaharaadka raashinka oo taxano ah oo aanan ahayn sida taqaaniin wax talantaali ah ama bildhaaf aanan ahayn oo aad noqotaan dee saraakiil sugta ama ciidan suga guud ahaan mushaharaadkooda xuquuqdooda waktigii loogu talagala inay qaataan waajibaadkaas yaadna saarteen oo waxaad tidhahdeen annagana waa ka soo baxaynaa inaan cadowga ummadda soomaaliyed ka dulqaadno intaas ma xasuustaa weliba saraakiishii markaas joogtay talayaashii markaas joogay waxaan u sheegay waxaan la wadaagay khibradayda marka toddoba sano ka hor markii aan baraamister ka noqday ay shabaabku madaxtooyada hoosteeda iyo baar bulsho ay joogeen in duruufahan aad sheegteen oo kale ay qabeen oo markaasi talayaashii aan u yeelay oo iyo weliba amisom ay ii sheegeen inta hadda intaad ii sheegteen laba sano ka hor waxay ii sheegeen in ciidanku mushahar la'ayn lahayn in raashin uusan lahayn haddii intaas loo xalliyo oo duruufahaas iyo dhibkaasi ku jiraan la xalliyo muddo saddex bilood ah inay xamar kaga saarayeen shabaab ilaahay waa noo fuudeeyey intaan joogay waxaan xaqiijiyey bil walba iyadoon horey loo arag inay u helaan ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha ah xuquuqdooda inay helaan bil walba wakhtigooda ay helaan iyo raashinkooda iyagana waajibaadkoodii waa guteen waana ka adkaadeen shabaab magaalada muqdisho ahna waa ka xoreeyeen annagoo annagoo taageero ka helayna ciidamada amisom ee markaas joogay oo ahaa yugandeyska iyo burundeska hadda markii laba sano ka hor aan ballantaas qaadanaynin waa waa idinkaga warramay waa idinkaga xog warramay arrintaas waxaan waxaan idinku yidhi laba sana ma idinku yar tahay waxay igu tiraahdeen dareyska qaado iclaami dagaal laba sano waddanka ku xoreynanaa haddii aad ka soo baxdo waajibaadkaaga maanta maanta waxaan halkan la taagnahay marka labadii sano marka laga gooyo labadii bilood hadda saddexdii bilood oo howlo kale ay bilowdeen si joogto ah bil walba mau helayseen raashinkiina iyo mushaharaadkiina mau helayseen ciidamada qalabka sida khaasatan ciidamada xoogga bil walba mau helaayeen idinku aad talayaasha u tihiin bil walba joogto mau helaayeen hadda ogaada wax hore loo arkay ma ahayn waana waxaa iga filayseen aniga kow oad ogeydeen taageerada aan u qabo ciidanka xoogga iyo guud ahaan ciidanka qalabka sida oo inkastoo aysan badnayn mushaharaadka aad qaadataan ay aad u yar tahay oo ay ahayd bajet aan ugu nimid weliba konton dollar yaa la qaadanaya saax u xasuustaan oo bildhaaf boqol dowr ayaa laga siinaya horay boqolkii dowr ayaan ka bilownay dhaqaalaheennii wax badan iskama bedelin laakiin waxaan ku guulaysanay ballantii dharkeenna inaan fulino ilaahay waa nagu guulay aan idin weydiiya marka labadii sano idinka shabaab ka xorayseen dalka ma ka xorayseen marka ma oran karaa marka taliyaashii waagaas joogay ballanta iga qaada ballan idinka ballan fiicnaa ma la oran karaa waagaas xamar ka xoreeya oo igu yiri saddex bilood kaga xoreeyana xamar ma idinka ballan fiicnaa ma idinka ballan fiicnaayeen marka ma isweydiiseen marka inaan ballantaas hore u lahayn annaga dhankeenaan ka soo baxnay wixii aan u baahnaydeen intii karaankeena ahaa inaan fulinay laakiin idinku weli eedan wixtaa igu igu soo noqon oo eedan odhan waktiga waa lagu yaryahay qorshihii iyo iyo na- iyo iyo iyo iyo maxaan ku idhahdaa iyo blaankii aan bedelno waktaan u baahanna weliba waa waxaad igu darteen rasaas iyo hub ma haysanno taasna waa fuliyey iyada laftigeeda alxamdulilah maanta dhib kama taagna arrintaas arrinta hubka iyo rasaasta dhib kama taagna arrinta raashinka iyo mushaaraadkana dhib kama taagna arrinta caafimaadkana dhib kama taagna soomaaliyana waxaa haysta cadow aad u fara badan mid dibadeed iyo mid guda labadaba waa haystaa midka dibadda soomaaliya inay istaagta lama rabo sidaan inaad ku jirtaan ayaa la rabaa maxaa yeelay meesha aan ku naalno nimcada aan haysanno noloma ogola waxaa la rabaa in nalagu maamulo intaas adduunka oo dhan wax alla wixii kaa xoog badan yaa rabay ku maamulaan iyagaana ku dagaalsan siday ku maamuli lahaayeen waxay saameyn ku leeyihiin dad walaalaheena ah oo dalka nala leh oo muwaadiniina oo shaqada u qabanaya weliba si xasilooni darro siyaasadeed iyo xasilooni darro dalka uu ugu jiro si dowladahaas iyo dadkaas shisheeye ay uga helaan wax alla waxay rabaan waxa waxa la rabo oo sida aan nahay hadda ay tahay inaan ku jirno waxa weeye dadka laga leeyahay waxa weeye wax walba oo nalaga rabo inaan yees nidhaahno oo qabkii iyo dadnimadii iyo damiirkii soomaaliyeed aan meel iska dhigno iyo sharafkii soomaaliyeed aan meel iska dhigno sababtana waxa weeye dee dal waxaa cudud u ah oo xoog u ah ciidankiisa u ah kuwa gudaha kow waxa ka ah shabaab oo yaa naftooda gacansaar la leh ee maxaan ku idhaahdaa dibad gacansaar la leh iyo dad kale oo runtii u arka hadduu xaalka isbedelo dalka xaal- xaalka isbedelo dan inaysan ugu jirin dantooda ay tahay oo keliya dalka inuu dis- destabilized yahay uusan xasiloonaan macnaheedu waxay tahay waa qof danleya oo danaysanaya dantiisa ka shaqaysanaya dadka niyadda u dhisi lahaa shacabka soomaaliyeedna waa idinka oo cadowga gudaha iyo cadowga dibadda ka difaaci lahaa taas weeye waxa dalkan aan uga horeyn karno qolooyinka khawaarijta ah oo ummaddeenna iyo dalkeenna iyo dowladnimadeenna iyo sharafkeenna aan doonaynin oo maalin walbaba isku dayaaya waxaa ka soo haray waxa weeye argagixisanimo yaa ka soo hartay inay mino iyo bambaano meel soo dhigaan oo la yidhaahdo ciidamada kale sida aaway maxaa ku dhacay maxay hawshooda u qabsan waayeen oo shacabka iyo idinka layska kib horkeeno saraakiil aqoon dhinac walba iyo khibrad leh iyo alla idinka dhigay haddaan marka ku mashquulno waxyaabo yaryar oo aan fogeyn nin danaysanaya oo wax meel dhiganaya oo ciidankiisa ka warqabin waxa weeye way adkaanaysaa inaan guusha keenno xaqiiqatan waa adkaanaysaa shaqada aad haysaan maaha shaqo caadi ah maaha waa shaqo aad naftiina ku waayi kartaan rag idinka fiican ama rag idinka lami- idin- idinla mida naftooda hore ugu waayeen oo dalkan meeshaan uu taageen soo gaarsiiyey laga bilaabo xoreyntii ma- ma- maxaan ku rahdaa maxaan ku rahdaa dhismahii laga xoreynayay shabaab intii soomaali iyo amsom ku geeriyootay iyo xoreed xamar ilaa laga gaarayo jowhar ilaa laga gaarayo barawe ku geeriyooday guushii waxay ahayd inaan hayno oo aan weliba uga sii dhawaano meelaha iyagu gacanta ku hayaan maxaa yeele shacabkii baa idin rabaa shaki kuma jiro waa xaqiiqaha ciidanka siid yihiin oo la yaqaano oo adduunka oo dhan ay ka tilmaaman yihiin idinma lihi waa idin hortaagnahay laakiin waa astaana leedihiin laakiin dee gees waxbaba tari maayo hadduusan sarkaal fiican oo nidaamka iyo disbilinka iyo qarannimada aanan u diyaarsanayn aqoon kasta uu leeyahay waxaa garaadaha u sidataan darajooyin waxaad u sidataan inaad dalka ka xoraysaan khawaariijtan iyo cid kasta oo soo hunguriyeysa dalkeenna
halow walaalow eeney mayka daari idun oo uka afara taab dhalo mayka fiirsane walaalow sahankun leyma noosuubado mayka daari walaalow hama inkoas walaalow
musalsalkan indhaafan indhaafa musalsal noodhaaf yaaka iyaar ku laka jarta musalsaldan kurtooday bal ixsaanak xilligii wararkan rooge nin saara warka lagu bilaabo sacdun idun lamba dhalaadisi sahanjow mayatan dungayle wah
oloo buuqi qayle beledka dhinigu ha ku leedahay isinlay beedkinka haysatan oose hae insaar kanaalka ee anitiiday jaraasa iska afnagow ida dhati ee ameelo ku bahi sidaana sheegilay maha lamba dhalaadis iyo sahanshe baab kale ku duluwiday bayaani ka dheego by t v resiifareesha waxa garadaasa ka hariirsoy dhalaada ka hiroy moobeelka ka fiirsoy laabtoobka micnaasha maybuwa halkaas resiifar yala ka fiirsada dhalaada moobeelka iyona weliba laabtoobka iyadoo la welboonuusu kanaalki fadou fiirsado kora sharing yeley waarles hamaan hirdaasa internet nuskiin ku fadaana meelun baydhawileere baariyow biljam ee edeegaasna weli mahadeer by t v kinshente bilhabati babaha magaryaaso baitiviya bulshoy lisinshani baaburaqiis
waayahay dhegeystayaal qayb dambe ee barnaamijka kulanka warsan ayaa sideerne waliba hawada singalaha miin faylanga magaalada dhuusmareeb ee caasimada maamulka galmudug iyo waliba diiraya wafdu sugaamiya waa wasiirka arrimaha eh, gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye walibana meelasayah ku dhawaayay madawynaha maamulka galmudug axmed ducale geele haaf iyo mas-uuliyiin ka tirsan madaxda maamulka galmudug haddaba si wana walan ku ogaana waliba una ku waraysnay waryahana cabdulaahi cabdiqaadir cabdulaahi wadani ousa roga magaalada dhuusmareeb ousa nin ku warbiyo safarka usa kaseeday wasiirka arrimaha gudaha ee magaalada dhuusmareeb
waa mahadsan tahay raiiska magaalada tundhusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaa baara koob iyo tobankii bartanimo maanta soo gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dibushiinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo ay qayb ka yihiin xildhibaano ka tirsan aqalka sare iyo weliba golaha shacabka waxaa dhuusmareeb kusoo dhaweeyey madaxda ugu sareysa maamulka galmudug madaxa madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geele xaaf madaxa xukuumadda shamashaakir ali xasan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka soroweyn kadib madaxda waxaa loo soo gudbiyey xarunta madaxtooyada halkaas oo ilaa iyo iminka kulamo uga socdaan madaxda ugu sareysa ee maamulka galmudug iyo weliba wasiirka waxaana ay saxaafaddu dabajoog tahay waxaana saxaafaddu ay ka tahay dabajoog kulamadaasi madaxda galmudug iyo weliba wasiirka arrimaha gudaha iyo wafdigiisa udhexeeya kulamada waxaa dirada lagu saaraya noloshka kalaafka dowladda dhexe iyo weliba maamulka galmudug udhexeeya gaar ahaana dhinaca doorashooyinka madaxtinimo ee maamulka galmudug dhowaan waxaa jiray khilaaf soo ishbaxay soo ifbaxay oo ah dowladda soomaaliya iyo weliba maamulka galmudug gaar ahaana dhinaca ababa qarsoomida doorashooyinka shir jiraayadu madaxa xukuumadda maamulka galmudug oo ku qabtay dhusmaraab ayuu sheegay ilaa ay labada kun iyo kun iyo labaatanka ay dhexeyso doorashada madaxweynaha maamulka galmudug balse wasiirka arrimaha gudaha dowladda soomaaliya ayaa shir muqdisho ku qabtay waxa uu ku sheegay in julaay bisha waa bisha julaay sanadkan laba kun sagaal iyo toban ee dhexeysa doorashada madaxweynaha maamulka galmudug khilaafkaasi ayaa jiray waxaana kulamadu yihiin kuwa dowladda lagu saarayo khilaafkaasi iyo weliba sidii loo cilaami lahaa xilliga ay dhexeysa doorashada kulamadu weli way socdaan saxaafaduna dabajoog ayay ka tahay rashka n waayahay waxaan la soconaa ee madaxda maamulka galmudug inay isku qeybiyeen magaalooyinka cadaada iyo dhuusmareeb marka n laga yaabo wasiirka arrimaha gudaha inuu sii gudbo magaalada cadaado oo ayagana qolo oo mas-uuliyiinta ka tirsan galmudug ay joogaan inkastoo aan si rasmi ah arrinkaas looga xadkeeji karin haddana ah, maamulka jihada madowga tiraadka gudihiisa iyo weliba tiraadka dowladda iyo maamulka u dhexeeyey ah, dhintaba eh, kulamadan eh, sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid a eh, madaxda madaxtooyada galmudug waxay sheegeen ah, kulankan dowladda aan lagu saaraynin eh, balse kulankan waxaa dowladda lagu saaraya oo kula eh, xilliga ay dhexeysa doorashada madaxtinimada ee maamulka galmudug Eh, garabka galmudug ee fadhiya eh, isagoo ah, magaalada xagaado gosladoorkeena galmudug waxa ay ku mawqif yihiin dowladda soomaaliya waxayna aaminsan yihiin inay raacayso doorashada julaay laba kun sagaal iyo toban sidaas ayaana ah, ay wasiirka aysan aysan- aysan baahi loo qabin ama ahmiyadda soo siinayeen se magaalada cadaado Eh, qolada dhuusamareeb ayaa lagu qancinaya inay doorashada dhacdo sanadka laba kun sagaal iyo toban Eh, marka eh, sidaasina looma shaacin karo inay waxaan u gudbi doonaan cadaadooyin kale balse kulamadan dowladda waxaa lagu saari doonaa xilliga doorashada ee dhexeyso dowladda soomaaliya iyo weliba maamulka galmudug ay ku kala eh, aragti duwan yihiin waayahay ugu dambeyn eh, magaalada dhuusmareeb waxaa jooga wasiirka arrimaha gudaha sidaa noo sheegtay marka ka waran amniga guud ee magaalada dhuusmareeb
arashka amniga magaalada dhuusmarada waxuu ka mid ahaa magaalooyinka ugu ammaanka badan ee dhinaca soomaaliya marka loo eego gaar ahaan gobolada dhexe ee soomaaliya amnigu waa wanaagsan yahay eh, mana laga dareemayo eh, wax sidaas ah, eh, iyadoo magaalooyinka qaar ay dhacay dhacdo ama ay jirto wadooyinka la xiraa oo meelaha qaar dhuusamareed ma laga dareemayo dhabeeraha sidaas amniga magaalada waa waa mid iska hagaagsan wafdiga ayaa lasoo dhaweeye eh, waxa ay rabshadaana magaalada kama dhicin amnigeedu waa yahay mid wanaagsan waxaana xiigan ku jira dhammaan ciidamada eh, dowladda so- eh, dowlad goboleedka galmudug eh, qaybahooda kala duwan dhusmareebna wax kaloo si amniya oo laga dareemayo haba yaraatee ma jiraan arashka
biibisada iftiin show bulshoy barwaaqidheedi beero kartay hanshalaaragtay bilaan imegelkooya kubulgaasa biibisada iftiin show been dhammaatay runga binaanka yaalle meelkalanka barinteenna bii kuleel ii goboob shaahi bigas ii cadaas eh babaay ii saytuun biyo bushakal ii caana dhammaan sharaab oo kumbad ee dal ii dibid eh wadani ii orjinaal bur ii sambuus ii dhammaan raashinka fudud oo kumbad eh biibisada aftii wayba kuorashada baraf iyo jeelaasha ad oo meelibanka bane hatan hoob adan baat raashin oo kumbad eh bur bariis saliid baaste ii sokor dhammaan raashinka oo duud
waayahay dhegeystayaal guud ahaan waliba intaa ka feere barnaamijka kulanku warsan oo nimadan sinkuya idaacadda warsan ee magaalada Tabaydhaba barnaamijka oo nimadan dhegeystayaal waliba isku duwirday waan hasaaray akhyaaraya anoo Cabdirashiid Axmed Ibrahim Cabdirashiid Rashka inta barnaamijka barnaamijka madda reedan kulmaan akhyaarayay amiin nabadeen